horta waa magaaladan waa magaalada milano dalka talyaaniga run ahaantii arrintan barada muddo dheer ayay soo qaadasay aan adi ku dhawaad aan ku qiyaasi karo ilaa lix bilood garoonkan in loo magac daro gabadhaasne waxaa keenay run ahaantii aan dhihi karaa maanta aniga ismaaciil ahaan in oo ka qaatay kaalin weyn qoraayiga oo ka qoray buuggii gabadhaas ugu horeeyey samiya waa buug oo green ah ama cagaar buuggaasoo oo run ahaantii iskoolada dhan dalka talyaaniga dhan wada qabsaday dadka dhan wada akriyeen dadka dhan run ahaantii haddana ka galay wadanka kaalinta u koowaad ama number one markaa buugga ayaa qoray ha buugga waxaa qoray giuseppe catattoli oo qoraa ah oo qoraaga talyaaniga ahaa marka wuxuu kaga hadlay taariikhda saamiya iyo sida ahayd xaaladeedii iyo meesha ay ku dhimatay oo taariikh weyn oo aan lasoo koobi karin aniga hataa giuseppe waa dad aan saaxiibana waan nahay waa la kulmay waa weydiiyey laakiin run ahaantii waxaa mucjiso igu naqatay ismaaciil ahaan markaan su-aasha weydiiyey wuxuu u yiri niyo aniga markaan go-aankan aan qoray buuggan uma bixin oo dhahay inaan sameeyo taariikhdeeda aan qoro qorshe kale ama program kale aan u baxay oo dhahay anigoo ku sugan dalka kenya subax subaxaalaha kamid ah anoo tuulo oo asoo ku sugan oo newska oo wuxuu ka arkay in yaroo bareere ah cabdibile oo ka hadlaayo gabadhan taariikhdeeda wa gartay taasaa markaas igu dhiirigeliso yiri in aan gabadhaas kadib oo arrintii qorshihii aan baxay aan ka salgareeyo gabadhan aan aan ka dhigto oo dhahay wa gartay marka buugga markuu qoray kadib gudaha dalka talyaaniga dadku ay akhristeen sidee bay marka isku qabatay in lagu magac daro garoonkaasi kubadda lagu ciyaaro magaca saamiya wallahi waxay ku suura gashay horta garoonkan sida ana hadda aan ku sheegay ismaaciil ahaan iyo dhalinyaro kale oo aad u fara badan oo soomaalina way u badneen garoonkan garoonkan waa garoonka keliya magaalada milano ama degmada milano oo ugu weyn oo loogu talagalay dadka oo ajaaniibta ah siiba marka horyaalka talyaaniga oo istaago oo horyaalkii aniga aan soo dheli jiray oo junior ifta markuu istaago kadib waxaa furmo horyaal oo ajaanibta loogu talagalo oo koob loogu dhigo saameynta ugu weynna maanta keentay in garoonka looga magac darana aniga ismaaciil ahaan markii aan hataa la sheekaystay qoraayiga oo giuseppe kaalin weyn ka qaatay oo taariikhdii wadanka dhan oo qabsaday taasaa xoogaa nagu dhiirigelisay haddana saan horey kugu sheegay garoomada hal keliya ma ahda way soo bateen hataa magaalooyin ka badan oo ka baxsan magaalada milaanona waa looga magac daray haddana waxaaba aad igu dhiirigeliyey arrintan saameynta samiyo ayaa hataa waxaa u malaysaa in dowladda talyaaniga hadda hataa waxyaala badan oo marka hore dhinaca soomaalida aan ka haysan hadda u malaysaa inay sufureen oo ay ka mid yihiin ha dhinac dhinac walba ha naqato maanta waxaa u malaysaa soomaalidii ilgooni loo leeyahay oo marka hore aan nala soo jeedin hadda laakiin indhaha caalamka aan naqan